bismillaahi raxmaan iraxiim waa subaxnimo isniin ah kow iyo labaatanka bisha saddexaad sannada labaatan lix iyo toban wararka raadiyo muqdisho uu idin hayo aruurnimada saaka ahna waxaa ugu waaweyn dowladda soomaaliya ayaa ugu baaqday beesha caalamka inay kaalmo deg deg ah la soo gaaraan dadka soomaaliyeed oo ay abaaruhu saameeyeen iyadoo xukuumadduna ay diyaarisay qorshe loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu dhibaatada badan ay ku hayaan taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in ahmiyadda koowaad ay siinayaan dhismaha ciidanka si ciidammadu ay u xoojiyaan la dagaalanka kooxaha argagixisada ah qaar ka tirsan saraakiisha ku sugan xerada laanta buure ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay xaqiijiyeen in saddex baabuur oo nooca dagaalka ah ay kooxda al-shabaab halay halkaasi kala baxeen dagaallo ku dhex maray ciidanka dawladda iyo kooxdaasi waxaa kale oo ay sheegeen in ay hadda ku raad joogaan gaadiidka qaarkiisna ay dib gacanta ciidamada dawladda ugu soo celiyeen wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka maraykanka madaxweyne baraak xuseen obama oo iminka ku sugan dalka kuuba siddeed iyo siddeetan sano kadib markii uu xiriirkoodu aad u xumaa
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
iminkana warkii oo faahfaahsan dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ugu baaqday beesha caalamka in ay kaalmo deg deg ah la soo gaaraan dadka soomaaliyeed oo ay abaaruhu saameeyeen iyadoo xukuumadduna ay diyaarisay qorshe loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu abaaraha ay faraha kulul ku hayaan faahfaahinta warkaani waxaa inoo haya maxamed macalin xasan waytka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa sheegay in xukuumadda soomaaliya ay dardargeli doonto guddiga gurmadka abaaraha ee dhowaan la magacaabay islamarkaana la diyaariyey qorshe gurmad loogu fidinayo dadka ay abaartu saamaysay mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay kaalmo deg dega la soo gaaraan dadkii ay saameynta ku yeelatay abaarta ku dhufatay deegaano ka mid a maamulada somalilan puntland iyo galmudug isagoo xusay in deegaanada qaar ay ku dhinteen ilaa iyo lix qof halka ay jiraan tiro kale oo ilaa iminka la shaacinin buli wasiirada khamiistii fadhiistay iyo kusugaha rasaaraha waa iga tala bixiyey oo tala iga siiyey in guddi awaaraha la magacaabay guddigaas ayaa hadda waxaan ku dadaalinaa in la dardageliyo waa la socnaa somalilan puntland iyo galmudug inta inay meelaha ugu badan oo hadda iyo weriga shabeelle intuu maro oo hadda sheegaysa inuu qoray waxaan rajaynaynaa beesha caalamka ama fursadaan uga faadaysanayo runtii waxaan u sameynay apiil wax la dhaho in si deg deg ah loo soo gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed ilaa hadda lix qofood camal baa ku dhibantaa laleeyahay allah u naxariisto waan rajaynaynaa inaan qofda ummadda soomaaliyeed gaajada nooga dhiban dowladaha turkiga maraykanka waxyaabahaasoo dhan si gaar ah ayaan ugu ula hadalnay u codsanaynay in arrintan gacan deg deg ah laga gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed bilateral iyo multilateral un-ka iyo dowlada iyo waxaana ayagana waa gaarsiina waa rajaynaynaa ayaa soo socda guddiga awaarahana anigii kusimaha ra-isul wasaaraha waa la fadhiisanayna haddii laa ilaado ilaa iyo caawo ilaa berri waa rajaynayna dardadka xoog leh inaan gelino ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa intii uu ku sugnaa dalka talyaaniga waxa uu kulaban gaara la qaatay dhigiisa dalkaasi oo ay ka wada hadleen xoojinta iyo iskaashiga xiriir ka dhexeeya labada wadan iyo sidii dowladda talyaaniga ay gacan u geysan lahayd dadaalada lagu xoojinayo hay-adaha dowladda soomaaliya runtii dowladda talyaaniga waxay noo soo dhowsiisay aada u fiican waana waxyaaba badan aan ka hadlay xiriirka waxa ugu weyna labada dal iyo roolkii ama kaalintii talyaaniga uu ka ciyaari jiray kaalmada dowladda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed waa islaaf garan waxaan ku heshiinay runtii in la kordhiyo labada dal xiriirkooda iyo sidii isaga kaasha lahaa dhinaca amniga dhinaca siyaasadda iyo dhinaca dhaqaalaha shan waxaa jira gaar ah ee la qabtay ee dhaqaalaha sidii loo maalgelin lahaa waddanka soomaaliyeed waa tii sharciga maalgashiga aan dhaafsinay waa dhaweyto tii waa soo bandhignay ganacsato badan soomaaliyeedna waan raacin sidii waxaa laga wada hadlay labada dad iyo runtii labada dal eeguda iskaashi maalgashi ugu dhici lahaa dhinacyada kala duwan ee hadda ah meelaha muhiimka beeraha kalluumaysiga xoolaha iyo korontada telecommunicationska waxyaabaha aasaaska u ah horumarka dalka way soo dhaweeyeen waxyaabay soo bandhigeen annaguna waxaan bandhignay waxaan rajaynaynaa in arrintaas runta ay noqoto mid dalka u horseeda yani maalgashi hor leh ee hadda dalkaani u bilaabo oo dad ajnabi ay waan kastaan dalka waa fiicnayd arrimihii rasaaraha isu soo qaadna waxaa ka mid ah arrimaha xamliga iyo sida dultaanaga uqeyb qaadan karto arrimaha waliba gaar ahaan boliiska ogsan tahay magaalooyinka waxaa hadda hayay la rabo inay xoojiyaan amnigeeda boliis sidii tayadooda loo qaadi lahaa tababaradooda waxaas waa iska soo meegdinay runtii meel fiican ayaan qudin waxaan arkay taliyaha booliiska ee talaaniga asna isagan oo arrimahaasaan ka wada hadalnay si waxay noogu soo dhawaadeen runtii aan filayna inay tahay guul dadka dadka soomaaliyeed inay guul u tahay hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa imaanaya xilli deegaano ka tirsan gobollada waqooyi bari ee dalkeena soomaaliya ay ka jiraan abaare aada u baahsan kuwaasi oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo dunyada waxaana wasaaradda waqaaftay dhowaan ku baaqday in jimcaha nagu soo aadan masaajidda laga iclaamiyo ama laga oogo salaad roobdoon ah si alle dhibaatada ugu dulqaado ummadda soomaaliyeed
habeenkii xalay ahaa shaqaaqo ay kooxda nabaddiidka ah ay ku qaadeen xarun ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku leeyihiin laanta buuro gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa la sheegayaa in khasaare aada u badan aanu halkaasi ka dhicin kadib markii ay ciidamadu ay u babacdhigeen kooxda maleeshiyaadka al-shabaab gaashaanle axmed absuge cabdulle oo ah taliyaha koowaad ee guutada shanaad oo ku sugan iminka laanta buuro ayaa raadiya muqdisho waxa uu uga warramay halka ay kooxda kooxahaasi iminka ku sugan yihiin iyo sida ay ugu raad joogaan niyow waan joogaa laanta buuraadda anaa ku sugan aye xalku waa iska caadi dagaal waa dhacay mid oo aada u abaabulinu ahaa say rabeenna wax uma dhicin aye hadda taliska anaa jooga oo laanta buuro saraakiil kalentada ila joogta kulley hal baabuur oo la qaatay ee laba la qaatayna wax qiimiya oo ay leeyihiin ma jiraan
khasaaraha ka dhasha dagaalka maxaa ka noo sheegi kartaa wax khasaaro weynin kama dhicin waa xaaladdu waa iska caadi meesha dagaalaa ka dhacay dagaalkana haddee waa lagu kala adkaadaa oo waa ku kedin iyo ka badin say rabeenna uma noqon taliski isla abeenay gurmudkiina hadduu soo gaaray waxay naga hor ay gacmeysteen oo ayla fakadeen maaana inti baabuur quratay dhisadana uu saaran yahay iyo waxaasoo dhan dibaa uga sii qabanay tali waxaa sheegtay dagaalka inuu ahaa mid kadiisa oo ciidanka lagu soo kadiyey gawaarida ay qaateen waa imisa saddex gaariay qaateen oo nooca dagaalka oo saddexdooduba dulfanaana ah oo qoryi laga furtay haye dhibaataa kama jiraan meesha hadda intii laa rabtay way dhacday waana iska qadir ilaahay dad muslim ahaan nahay qadirta alla inaana dhaafayno waa ognahay laakiin kuma guulaysan oo kuma inay degaan waa u suurageli weyse hadda maleeshiyaadkii weerarka kadiiska idinku soo qaaday shabaabka ahaa ee dabagal ma lagu sameeyey ciidanku ma dabagaleen waa lagu daba jiraa ciidan badanaa ku daba saacaan kula hadlaya hadda waxaan joogaa meel beriise shan kilomitr u jirta
taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in ahmiyadda koowaad ay siinayaan dhismaha ciidanka si ciidamadu ay u xoojiyaan la dagaalanka kooxda argagixisada ah ee al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sarreeyagaas maxamed aadan axmed oo tababar u xirayay cutubyo ka tirsan ciidanka kumaandooska ah ee danab waxa uu kula dardaarmay in ay isku duubni muujiyaan oo ay ka soo dhalaalaan waajibaadka ay uu dalku ka sugayo sidii ay cadowga ummadda uga sifayn lahaayeen deegaanada ay iminka ku dhuumaalaysanayaan kooxda nabaddiidka ah waxaan idinku bogaadinayaa markaa saraakiishiinna saraakiil xigeenkiinna alufleyda iyo dableyda iyo reerihiinna oo idinka rabtaagan xaasaskiinna iyo caruurihiin qof waliba kaalinta uu kaga hadan yahay shaqada inuu ka soo baxo qof walba mudnaanta uu ku leeyahay inuu ka soo baxo qof walba wada jirka iyo isunafuridda ciidankani leeyahay oo asal u ah wada howlgalkiisa asal u ah inaad ku wada dhaqantaan haddaad nabad ku joogtaanna ku wada dhaqantaan isunafurid haddaad howlgashaanna inaad ku dhaqantaan isunafurid oo aad mid qura noqotaan mid qura noqotaan oo howlgalkiina uu noqdo markaa mid wax ku oola sida markii ninkii iga horreeyey ee macallinkiina uu sheegayo wax ku ool noqdo oo nafqaybsi iyo waxqaybsi iyo waxwadaag inaad wada yeelataan baan rajeynaya idinka intaasaan kuwa dheeraanayo ayaan idin idiin sheegayaa taariikhda aad ku abtirsanaysaan iyo abtirsiga waa idiin sheegay ragga loo baahan yahay meesha inay meesha ka sii wadaan waa idinka aniga raggayga waa gaboobeen
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya faahfaahin dheeriya ayaa waxa ay ka soo baxaysaa dab xalay ka kacay qaybta kaydka dawada ee cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir kaas oo ay ku guulaysteen damintiisa kooxda gurmadka degdega ah ee dawladda hoose ee gobolkan banaadir faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya yuushac sheekh cabdulaahi agaasimaha gurmadka deg dega ee gobolka banaadir cabdulaahi maxamed saney oo la hadlayay raadiyo muqdisho ayaa sheegay inuu in ku guulaysteen in dabkii xalay ka kacay qaybta kaydka daawada ee isbitaalka banaadir kaas oo geystay gubasho laba baqaar oo ay ku jireen daawooyin
dibkaas oo ka kacay baqaarada oo kol daawooyinka waxaas lagu xareeyo oo istoorka ah marka anaga xoogaa waqti dambaa lalasoo wargeliyey ilaa adiga oo laba baqaar hal baqaar iyo haafkiisa oo gubanayo marka waan ka gaarnay ilaa iyo saacad iyo laba saacadood ku dhow ayaan macnaha mashquulsaneen in laga celiyo ama laga joojiyo dhinaca kaleeto baqaarada badan oo ilaa toban baqaar oo kaleeto ah marka dabka waxa uu ka bilowday kule dabcan baqaaro xeran ay ahaayeen dadka mas-uuliyiinta meesha joogay waxay sheegeen in arkeen qiiq iyo dab waxaan marka qiyaasana inuu yahay inuu ka bilowday koronto ama electric shock wax la yidhaahdo meeshana waxaa ku jira daawooyin iyo wax kiimika marka dabkaas ayuu ahay khasaarahan wuxuu ku wuxuu ku keenay labadaas baqaar oo waaweyn
ayaa ganacsatadu ugu baaqay inay goobahooda ganacsi dhigtaan qalabka debdemiska ka hor inta aan loo wicin waaxda debdemiska isagoo intaa ku daray in ay dhankooda diyaar u yihiin ka qayb qaadashada dabka
waxaan leenahay kuleyda dadka meesha hadday dhacaan ama ganacsi meelada ganacsiga dukaaman iyo ama hala noqdaan isbitaallo kolley deg bay ku yaalaan degmadana waxay leedahay mas-uuliyiin qaybta booliska qaybta degmada waxaasoo dhan waxaabaa dhaqsaa badan inay ula soo xiriiraan qaybta gurmadka oo anaga gacamada nala kasoo wadahaystaan degmooyinka maamuliinta iyo mas-uuliyiinta degmooyinka waa inay si toosa dadkii hantidoosan baabi'in aysan ayaa waqti aysan dhumin waqti fiicanna dadka lasoo ogeysiiyo si aan howlushaas ummadda looga gargaaro tan kale waxaan leenahay meelahaasoo kaleeta waa inay haamanka dabka lagu dumiyo oo yararka intaan debdemis loo wicin ay meelahooda xafiisyadooda iyo xarumaha meelahaasoo kale ay dhigtaan haamanka la yihahdo fire extinguition fire extinguitionaas waxay caawinaysaa dabku markuu yarayaa si ayaa loogu talagalay in lagu tacaalo ama lagu dumiyo intaan loo dirin ama lasoo wicin debdemisyada marka waxaan kula talinaynaa meel kastoo ganacsiga inay haystaan haamankaas yararka ay dhigtaan meelahooda muhiimka oo hantidooda saysan si fudud aysan ugu guban
ma ahan markii ugu horeysay oo waaxda debdemiska gobolka banaadir ay ka hortagaan masiibooyinka ceenkani oo kale ah
aad baad u mahadsan tahay yuusuf yuushac sheekh cabdulaahi madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayey dhismo waddo oo laga hirgelinayo inta u dhexaysa magaalooyinka wisil iyo hobyo ee bariga gobolka mudug warkaasi iyo warar kale oo faahfaahsanba waxaa mudug inooga soo diray cabdirasaaq maxamed axmed
madaxweynaha goboleedka galmudug cabdifriid xuseen guure iyadii hogaaminaya gaaro deegaanka wasiila bariga gobolka mudug ayaa waxaa halkaasi ay kaga qayb galeen munaasabada lagu daafirayey wadigii labaad dhismaha ka socota wadada hobyo iyo gaarosacyo taasi oo laga bilaabay inta u dhexeysa deegaanada wasiiliya hobyo wadadan oo dibikeedu gaarayaba lixdan kilomitir ayaa waxaa soo kordhisideeda mid lagu maalaan islamarkaana iyagu wada howsa dhismaha wadada socota gaalkacyo iyo hobyo munaasabada furitaanka daafurka wadadana socota wisil iyo hobyo ayaa waxaa ugu horeyn kaalay barafafar cabdulqaadir maxamed sarwaha isagaa gudoomiyaha guddiga dhibudhigta wadada socota magaalooyinka gaalkacyo iyo hobyo ku howlana waxauna sharaxaad ka bixiyey cidda gacanta ka geysanaysa dhismaha wadadaasi waxauna sheegay in dhismaha wadadaas ay tahay mid ay si tabarucaad uga qayb qaadanayaan bulshada ku nool gobolka mudug iyo guud ahaan dalalka caalamka gaar ahaan dadka ka soo jeeda gobolada mudug munaasabaddan ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka soomaaliya galmudug sarreeya gaas cabdixasan xawaara qaybuuda isagus faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda ay u leedahay bulshada gobolka mudug dhismaha wadadaasi waxauna sheegay in dhismaha wadadaasi ay tahay midda lagu gaarayo hudgeeda dekeda magaalada hobyo waxauna sheegay in dhismaha wadadaasi haddii aan la aysan suurtagal noqon karin in la dhiso dekeda magaalada hobyo waxaase lagu leeyahay qorshayaal lagu dhisayo dekadaasi munaasabada ka hadla iyaguna mas-uuliyiin kala duwan iyo xandaran siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwa siyaasadda weeyey dhismaha wadada ku cesa magaalooyinka gaalkacyo iyo habyo gaar ahaan wadada haatan la daahfuray ee u dhacaysa magaalooyinka wisil iyo habyo taas oo ah halka ugu gacan ee wadadu ka halaysan tahay islamarkaana burburka xoogani uu ka jiro injineernada iyo uu ka howlan dhismaha wadada waa sheegay in muddo saddex bilood ah ay kusoo gebagabayn doonaan dhismaha wadadaasi madaxweynaha gudad goboleedka soomaaliyeed ee galmuduga cabdigida xuseen guuleed ayaa isna ku booriyey bulshada inay ka qayb qaataan dhismaha wadadaasi isagoona ka hadlay kaalinta uu maamulku ka qaadan doono waxa uuna sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka sare ee galmudug cabdigida xuseen guuleed in dowlad goboleedka galmudug ay marka wadadaasi la dhamaystiro islamarkaana goor laga dhigo ay dowladdu iyada xilig ka saari doonto inay saarto wado laamiya ah waxaa sidoo kale madaxweynuhu sheegay in la hirgelin doono waddo u dhexaysa magaalooyinka hobyo iyo cadaaya taasoo haatan weli joogin socoto isdhinta weydoo barnaamijka dhismaha wadada socota magaalooyinka gaalkacyo hobyo ayaa iyagu ah mid dhanka ah barnaamijyada bulshada ay u istaageen inay iyagu waxqabsadaan cabdilsaar maxamed axmed raadiyo muqdisho deegaanka wisil ee bariga gobolka mudug
odayaasha dhaqanka iyo qaybaha bulshada ku dhaqan deegaanka loo yaqaano bandarbeyla ayaa waxa ay si wada jir ah kulamo ay xiriir ah oo ay lahaayeen uga hadlayeen arrimaha adkaynta nabadgelyada deegaanada ay ku sugan yihiin warkaasi waxaa inoo soo diray xasan heykel oo ku sugan magaalada boosaaso kulankan oo looga hadlayay amniga guud ee degmada bandarbeela uuna soo qabanqaabiyey maamulka degmada ayaa waxaa kasoo qaybgalay odayaasha waxgaradka nabadoonada cuqaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada bandarbeela waxaana kulanka diiradda lagu saaray sidii laysaga kaashan lahaa amniga guud ee degmada bandarbeela iyo weliba difaaca degmada haddaba waxaa kulanka iyo ajandahiisa ka hadlay gudoomiyaha degmada bandarbeela siciid anteno waxaana hadalka kaga dambeyn doona qaar ka mid ah cuqaasha waxgaradka nabadoonnada oo si isku mid ah dareenkooda u muujiyey
muhiimadda shirkan gadarta aynu isugunayna waxay tahay inaynu kaga hadalno sugidda ammaanka iyo nabadgelyada ammaanka iyo nabadgelyadu waxaa ku jirta danteenna ayaa ku jirta inaynu ammaan hello inaynu nabadgelyo hello inaynu horumar gaarno siaa la socotaan waxaa puntland ay ku jirtaa dagaal cad dagaalkaasay kula jirto ururka al-shabaab ee argagixisada kaasoo sida hadda nagu maqaala ama aynu ka warqabnaba soo galay meelo ka mid ah puntland degmooyin ka mid ah sida jariira oo kale oo garaacada deegaanka ayoo garmaala suud oo dandarbayla iyo ereyooyin kale ama meelo kale oo kala duwan kuwaasoo dhammaantoodba muujinaya sida ururkaasi uu involved ugu yahay ama u danaynayo sidii puntland uu burburin lahaa sidii markii horeba laynoo sheegay ama gudoomiyaha degmadu inoo sheegay haddii waxayna soo foos saaray waxa weeye dagaal xarbi ehli bayna soo foos saaray cid kastaa la socoto laakiin waa dhiman soomaaliya oo al-shabaab la baxay oo khalkhay raba inay puntland geliyaan waxaanu marka u sheegaynaa ummadda iyo naftayadaba inaan ka qayb qaadanayno difaaca puntland
arrintaa laga soo sheekeeyey oo laga soo hadlay degmada qofku naftiisa inuu difaaco haddii loogu yimaado waajib buu leeyahay sidaa odayaashu ay ka sarqamiyeen baanu kulli wada ku raacsannahay difaacana diyaar baanu u nahay qofkana naftiisa iyo maalkiisa haddii lasoo weeraro hadda xaqbayba ku tahayba inuu cadowga kusoo weerara iska difaaco kulankan looga hadlayay amniga guud ee degmada bandarbeela ayaa wuxuu kusoo aadayaa xilli ciidamada puntland iyo ururka al-shabaabba ay ku dagaalamayaan deegaano ka tirsan toga sooji iyo weliba garmaal iyo sidoo kale deegaano ka tirsan gobolka mudugga
dhanka wararka dibadda siddeed iyo siddeetan sano kadib ayaa madaxweynaha dalka maraykanka barack xuseen obama waxa uu booqasho ku tegey dalka kuuba labada dowladood ayaa cilaaqaadkooda ku dhowaad sagaashan sano waxa uu ahaa mid kala go-an ha yeeshee socodkan uu madaxweyne barack xuseen obama madaxweynaha dalka maraykanka uu ku tegey kuuba ayaa waxa uu u muuqdaa mid hordhac u ah in ay dib u soo wada celiyaan xiriirk xiriirkii u dhexeeyey labada dal kuuba iyo maraykanka warkii oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho ee codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaa idiin soo saaray maxamed macalin xasan waytka waxaana idiin akhrinayay anigoo ah cabdulaahi kulmiye cid allaale ciddii uu warkeenna seego waxa ay ka daalacan karaan raadiyo muqdisho dot net waxa